deegaanka buulo xaaji oo dhanka galbeed ka xiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddo dheer ka jiray baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in dhallinyarada deegaankaas aysan haysan garoomo ay ku ciyaaraan kubadda cagta iyo sidoo kale xarumo dhallinyarada lagu baro farsamada gacanta haddaba si baahiyahaas wax looga qabto ayaa wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka jubbaland waxa ay wadaa dadaallo lagu doonayo in deegaanka buulo xaaji looga hirgeliyo garoon kubadda lagu ciyaaro iyo xarumo dhallinyarada lagu baro farsamada gacanta wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha jubbaland faadume cali cabdikariin oo ka mid ahayd mas-uuliyiin dhowaan booqasho ku tegay buulo xaaji ayaa sheegtay in wasaaraddu ay wax ka qabanayso baahiyaha deegaanka ka jira gaar ahaan kuwa dhallinyarada haysta oo ay ugu horeeyaan hirgelinta garoon kubadda lagu ciyaaro iyo xarumo farsamada gacanta lagu baro dhallinyarada marka waxaa wasaaradda qorshaheeda uu yahay in la helo youth centris in la helo garoomihii ay ku cayaari lahaayeen iyo in la helo dad dhallinyaro ah ama dad aqoon-yahano ah oo fakro iyo maxay ahayd waxay indhahayga qabanayeen dhalinyaro labaatan sano ku dhowaad aanan helin hanaan dowladnimo aanan arkin qof waxbara maadi ha noqoto diini ha noqoto dhalinyaro aanan helin entertainment waxa la yidhaahdo dhalinyaro aan meeshaasi waxaa wax waxaan la sawiri karin soo dhalinyaradaasi waxay u baahnaayeen maynan helin waxay mudnaayeen maynan helin laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ah siddeed iyo toban sano kadib in dowladdu maanta gacanteeda ku jirto already dhalinyaradii hadda wixii waxbarashada ka weynaadana loo furay meel gaara wixii waxbarashada xilligeeda joogayna maanta ay waxbarasho helayaan la taabogeliya caafimaadkii dhalinyarada intooda kaleetana maanta ay ciyaarayaan waxaa laiga soo warinaya in saddex tiim ay ka dhisan yihiin already ayadoo bilmax ka yar buulaxaaji ay xoreysan tahay marka waxaan leeyahay hanaanka dowlad buulo xaaji ayaa deegaan hadda ka soo kabanaya burburkii iyo colaadihii dalkeena ragaadiyey waxaana dadka deegaankaasi ay u baahan yihiin in loo hirgeliyo adeegyada asaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarashada caafimaadka iyo in dhallinyaradu ay helaan garoomo iyo xarumo lagu barto farsamada gacanta iyo waxbarashada qaybaheeda kale